koonfur galbeed waa gobolada hadda maanta ee marka loo fiiriyo annaga maaragtay kursi deegaameedka ee annaga maanta aan baarlamaanka ku fadhino uu ka soo jeedo waana maqlaayay runtii xildhibaanada saaxiibadayda ah ee hadda bakool ku sugan kabixitaanka ciidamada iyo maaragtay sida saameyn ay ugu yeela ku nool doorbanan guud ahaan horta amisom iyo dowladda soomaaliya maxay isla meel dhigeen sharci ahaan soo gelid iyo bixid wada shaqayn runtii ciidamada amisom shacbiga soomaaliyeed iyo ciidamada maaragtay masalan amisom xiriirkoodu qaabkee maaragtay iyo badan oo markii hore oo aan aad maaragtay loo bayaaminin oo aan loo cadaynin oo aan dadka soomaaliyeed ama dowlad soomaaliyeed ku xisaabtanto loo baahnaa ayaa muddaa horta inay meesha ay ka maqan yihiin marka xilligay soo gelayaan iyo xilliga ay baxayaanba waxaad moodaa in meel ka baxsan awoodda dowladda soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inay ka imaanayso
waa tahay marka ma waxaad leedahay qorshe la-aan ayay arrimahaasi ku dhacayaan iyo iska warqab la-aan aniga sida dhabta ah ee xaqiiqada aan u arkayo waa midda ah maxaa yiri dowladda soomaaliyeed waa midda iyada baahideeda iyo meelaha iyada ay danaynayso in ay maaragtay gacan ay ka siiyaan ciidamada amisom qorshaheedu waa midda iyada leh waana midda iyada meeshii mudan haddii laga soo baxayo iyo haddii ciidan la geynayo talada inay wax ku yeelato iyada boqolkiiba maaragtay na sagaashan looga baahan yahay haddii marka ay iska timaado dowladdii soomaaliyeed oo aanan ciidan ahaan iyo dowlad ahaanba aan warba u haynin oo iyadoo aan ku talagal maaragtay samaynin haddii meesha qole ay ka baxdo ciidankaasi dalku doonaha ku afirsado haddii ay baxaan ciidankii islamarkii horey ee meesha ka buuxin lahaa haddii aan dowladda soomaaliyeed lagala tashanin oo aan ciidamadii soomaaliyeed buuxinin taa micnaheedu waxay noqonaysaa halkii maaragtay cir laga filayo inay ceeryaamo ka timaado mar walibana shacbiga ayaa dhibaatadaasi ay dusha oga dhacayso noqonaysaa sida hadda maanta ee tiyeglow hadda ee ay jirto oo aan runtii wax aada looga xanuunsada ay tahay in askari soomaaliyeed caruurtiisa lasoo baqday inuu maanta uu tilmaamayo ruux marbaysa yaabeynaydiisu inay iska maaragtay dheefinayeen oo ay dusha kusoo xambaareen ilaa iyo xudun ay ka yimaadaan caruurtoodii intaa iyo in lamid oo maati ahna dhibaatadaasi sidaas oo kale inay dusha oga dhacday meel keliyana aanan ahayn oo hadba martii meel oo haddana ay subaxdii tagaan haddana galabtii kasoo hoydaan taa guud ahaanba yacni habdhaqanka ee beryahan dambe ee amisom oo ay ka wada siman tahay ay noqdeen ciidamadeeniina ay saameyn ku yeelatay marka intaas oo dhan waa arrimo runtii u baahan xal dowladda oo hadda maanta iyada isu diyaarinayso doorashooyin ee dadkii soomaaliyeed oo ayaga indhaha ay ku hayaan baasi hanaanka sida doorashadaasi caalamkaasiina isagana isaga soomaaliya la barbar istaagana ee taageerada isagana hadalhayntiisa ay badan tahay way doorasho maanta dhabakuilgeli doonta haddana in dhinac kale looga furo dowladda maaragtay xaalad deganaansho la-aan ee keeni karta amniga waa arrin laftirkeeda u baahan in aad maaragtay loo loo loo loo loo loo loo looga baaraandigo waa tahay xildhibaan brofesor dalxa labadii isbuucee lasoo dhaafay ciidamada etoobiya waxa ay baneeyeen fariisimo dhowr ah oo ay ku lahaayeen bartamaha iyo koonfurta soomaaliya tallaabadaasi waxa ay sababtay in deegaano cusub al-shabaab ay qabsadaan iyo meelaha qaar amni xumo ayaa laga soo sheegayaa ka bixitaankaasi waxa uu sababay qaar ka mid ah maamul goboleedyada oo deegaano ay maamuli lahaayeen hadda gacantooda ka baxay dareenka shacabka iyo dhibaatada ay qabaan marka sidee ayay idin taabanaysaa maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada baarlamaanka horta soo bixitaan ciidan amisom dalku doon ha ahaadee wax bilow a maaha danasaan kuu sheegay horey shabeellooyinka ayaa ciidamo sidaas oo kale ee maaragtay oga soo baxeen afka gooyadan hadda maanta ee beri dhowey weerarka ay kusoo ekaysiiyeen qolyahaasi waxaad moodaa in maaragtay ay saldhig muhiima ay ku lahaayeen ciidamada amisom oo ay maanta markii ay soo baneeyeenna kuwii dowladdana kasoo dhinac baneeyeen inay maanta dowladda ay ku weyday kolkiiba sideetan maanta meelihii ay gacanta dowladdu ay iyadu maarata gobolka shabeellaha hoose iyada ay ku maamuleysay maantana sidoo kale meelo kale ayaa iyagana aan ka baxsanayn maaragtay maaha keliya maanta bakool ama baay meelaha laga soo baxay ethoobiyaanka xataa sidaasoo kale ayay burundi oga soo baxay maaragtay markii iyagu laftirkooda weerar lagu ekeysiiyey meeshii maaragtay leebo iyo maaragtay dhammaan maaragtay wal maaragtay aanan hadda sheekada tan ee aanan nagu cusbayn ee ay ahayd mid iska soo noqnoqotay laakiin xadiidka wuxuu leeyahay laa yuldabu lmu'minu maratayn min juxrin waaxid ninka mu'minka ah hal god maaha in laba jeer laga qaniino haddii maray iyo sidaan oo kale ay dhacday ama maaragtay gobolada ha noqdano ama koonfureed ama maaragtay bartamaha ama meeshii kale amisom ay ka howlgalaan dowladda soomaaliyed waxaa loo baahan yahay inay tallaabo qaado oo islamarkaana arrimahaasi iyadu ay u dhabagasho waxa maaragtay arrintaasi salka ay ku hayso maanta ciidamada qalabka sida ee soomaaliyeed waxaan ognahay ciidan saaran cunaqabateen oo aan hub intii loo baahdo ee dowladda soomaaliyeed awood aanan u lahayn inay iyada maaragtay ay ku hubayso inay yihiin oo aan maanta heli karin awood inay maaragtay ciidamada cirka helo kataro oo ku dagaalamayo inay maaragtay ay helaan inay maarta doonyaha dheereeya ee maraakiibta ee badaha maaragtay isaga goosha maaragtay in ay dowladeena inay hesho cunaqabateen baa ka saaran gantaalaha dhaadheer iyo madaafiicda kusuta xoogooda dowladeena soomaaliyeed maanta heebi aramiska waxaa ka saaran cunaqabateen ciidamadeeni ayaa laftirkooda cunaqabateen kale waxay ka saaran tahay dhaqaalaha oo mushaharooyinkoodii baanan si joogta ah iyo daryeel aanan u helaynin waxaan ognahay in hadda ee raashiinkii xataa iyaga ee la siin jiray inay dowladihii bixin jiray inay hoos u dhigeen oo ay goosteen maaragtay qayb aanan looga maarmin maaragtay ama inay helaan runtii anoo ku ammaanaya ciidanka qalabka sida soomaaliya saydooda kala duwan ama xoogga ha noqdo ama booliska ha noqdaano ama nabad sugidda ha noqdaano ama isluubta har iyo habeen ayagoo shaqaynaya eena maanta ee ku sabrayaan maanta mushaariicdaasi runtii agab xubadaasi maanta raashinkaasi oo dalkooda iyo dadku rabaan inay u adeegaan ay sugaan oo ay difaacaan gaarihiin haddana wax badan oo maanta dowladda soomaaliyeed ee laga haawiyo oo aan dunidan maanta anaga aan ka tirsana ee carbeed ee aan dhowr jeer arrimahaasi aan u bandhignay qaraaran ay kasoo saareen in la dhiso ciidamada soomaaliyeed dhaqaale ahaan loo dhiso awood ahaan loo dhiso niyad ahaan loo dhiso daryeel ahaan loo dhiso ubadkooda iyo ayaga aanan ka fikirin waxa ayaga ay maanta ay doonayaan inay mustaqbalkooda maaragtay iyagana inuu gaaro maaragtay mustaqbalka inta kale ee ayaga doonaysa inay iyagana sidaas oo kale naba wanaagsan ku noolaanaan maxayna daanan ciidankaaga aanan ahayn iyagan dhisan isku filan awood iyo iyo dhinaca weliba mar weliba dowladnimadaadu waxay ku jirtaa shaki calaama su-aal baa ka horyaada eedaha dastuuriga dhismahooda waxaa ugu muhiimsan maaragtay in ciidamada maaragtay ay yihiin kuwa ku dhisan baarlamanka soomaaliyeed waa midda isaga uu ku gaaray go-aan haddii maanta boqol kun khasmada dowladda ay soo gasho kuwa mudnaanta leh in la siiyo ay mudan yihiin inay yihiin ciidamada qalabkasi waa ti baarlamanka soomaaliyeed uu ansixiyey in generaalka soomaaliyeedna boqol dollar uu qaato askariga dadlaha ahna in boqol dollar qaato iyo saraakiisha iyo iyo iyo dadleyda iyo darajooyinkooda iyo xelalka ay kala hayaan inay wax ku kala qaataan ee didwalba kan ku jira iyo xataa iyo kan dablaha ah inaysan isku mushaar noqonin ay kala maaragtay yeeshaan maaragtay darajooyin oo ayaga ah sida ayaga ay isku maamulaan oo ama ciidan lagu yaqaano in dowladnimadeeni la waafajiyo wax badan ayaa dowladda soomaaliyeed dadaal ayadoo maanta lasii wado haddana ay maanta ay ka dhiman yihiin waana waxa loogu talagalay ayaad marmarka qaar aada isleedahay markii adiga aada arsid xaaladaha isku soo aadaadayo iyo duruufaha lala eeganayo iyo xilliyada maaragtay waxyaabaha aan munaasabka ahayn ee lala imaanayo ayada looga faa'iidaysanayo tabardarada iyo dhaqaalo xumida iyo maaragtay sida maanta ee iyada ay u kala daadsan tahay